bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم qala الmuؤلف raximah الlah alqaacidaة الثaaniyaة asmaء اllahi tacaalى aclaam وأwصaaf waxa uu sheekhu yihi عalayhi raxmat الlah alqaacidaة الثaaniyaة qaacidadii labaad ee ka mid ahayd qawaaciddii qawaacid اlasmaa waxa weeyi asmaa ullaahi ilaahay magacaantiisu tacaalaa koreeye aclaamun waa calamiyo kuwo aclaam ah oo ilaahay daatadiisa calam ku ah oo tusinaya wa awsaafun waana tilmaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay haadihi alqaacida waxa uu sheekhu ku tilmaamay in asmaada ilaahay ay tahay aclaamun wa awsaaf maxaa looga jeedaa aclaam aclaam waa jamcu calam awsaafna jamcu sifa calamkana waxaynu ku naqaanay luqada carabiga dee maa yucayinu lmusama wixii musamaha cayima daatada qofka ama cidda loo bixiyo magaca tacyiininaya dee dadka kale lagaga soocayo ayaa calam la yidhaah oo imika zayd dee waa calamun calaa daati zayd ninkaa zayd la yidhaah ayaa dee waxa weeyaan u tacyiininaya oo dadkii kale u kaga soocan yihi waxaana la yidhaha ishtiqaaqa calam waa min alcalaama ama min alcilm haddii la yidhahda calam waa min alcalaama macnuhu wuxuu noqonayaa liannahu calaamatun calaa musamaah ciddii loo bixiyo amaaradii astaan u yihi haddii la yidhaahdo calamku waa min alcilmina liannahu yuclamu bihi musamaah waxaa lagu aqoonsanayaa cidda loo bixiyo oo zayd dee waxaa lagu aqoonsanayaa ninkii magacaa loo bixiyey calaa kullin calam wuxuu uga jeedaa ama waxaa la yidhaahdaa calam wixii musamaha ama ciddii loo bixiye tacyiiniya ee maxaanku idhaahdaa calam ku ah ayaa la odhanayaa waa calam sifana waxaa la yidhaahdaa tilmaan yacni daatadii ama ciddii mucayanka ahayd tilmaamaha ay leedahay ay dadka kale kaga soocan tahayna dee wasfi ama sifa la yidhaah marka asmaada ilaahay xagga ilaahay daatadiisa marka laga eego waa calam waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa magacan iska leh oo naftiisa u bixiyey oo magacani uu tacyiininaya marka daatada ilaahay marka la eego isamkii waa calam oo ilaahay baa lagu aqoonsanaya lagu garanaya xagga isamkani macnaha uu leeyahay marka la eegana dee waa sifo oo waxa weeyaan macno ayuu tusinaya tusaale ahaan isamka alcaliim xagga daatada ilaahay marka laga eego waa calam oo ilaahay buu magac u yahay lagu yaqaano o lagu aqoonsanayo xagga macnaha uu xambaarsan yahayna waa wasfi oo caliimkii wuxuu xambaarsan yahay sifatulcilm oo ilaahay jahli iyo nisyaan waa ka nasahan yahay cilmina waa ku sifaysan yahay haddaba arrinta noocaasa waxaa ka duwan asmaadii makhluuqaadka oo waxaa la yidhahdaa asmaada khalqigu waa aclaamun mujarada waa aclaam dhar tiran ama badhax tiran oo wax wasfiga aan wadan waxaana looga jeedaa aclaamun mujarada qofkii magaca loo bixiyey daatadaa qofkaa loo bixiyo umbaa dadka kale lagaga soocayaaye macno kale ma xambaarsana oo tusaale ahaan marka la yidhaahdo cabdullaahi waa ninkii cabdilaahi cabdilaahi wuxuu calam ku yuhu tacyiininayaa uun qofkaa loo bixiyo unbuu magacu yihi laakiin sife iyo macno kale uu xambaarsan yahay ma jiro oo waxaba laga yaabaa cabdullaahi in loo bixiyo qof aan weligii cibaado aan shaqo ku darsan oon ilaahay weligii caabudin man lam yasjud lilaahi sajda nin aan weligii foodda ilaahay u dhigin ayaa loo bixin karaa cabdullaahi marka haddii dee magacani wasfi uu xambaarsanaan lahaa wuxuu noqon lahaa cabdullaahi addoon ilaahay oo cibaado ku sifaysan soo maha laakiin waxaynu leenahay waa calam mujaradahuune sifa ma xambaarsana iyo macno waa mujarad buu ka yihi walidaalika cabdullaahi baa loo bixin karaa min akfari khalqi illaah khalqiga wuu kufri iyo cisyaanka badan kadaalik waxaa laga yaabaa qofka in loo bixiyo cali hadda macna alcaliy waa sarrayn soo maha hadda isagoo min asfali naasa dadka ka ugu liita ugu hooseeya ayaa cali loo bixinaya lianna caligani waa calam mujaradahune sifadii culuwiga iyo macnihii saraynta ma wato marka cali baa loo bixinaya isagoo aan sarayn oo dee saafil ah oo hooseeya kadalika waxaa laga yaabaa muxamed in loo bixiyo isagoo weligii lam yaxmad illaah weligii aan ilaahay mahadin ama wax lagu mahadiyo oo ficil xamiidaba aan samayn ayaa muxamed loo bixinaya idan khulaasadu waxay tahay uun asmaada makhluuqaadku waa aclaam mujarada ee awsaaf ma wadato laakiin ilaahay asmaadiisu waa aclaamun wa awsaaf macnaha calam bay u ku tahay ilaahay oo ilaahay baa dee lagu aqoonsanaya oo lagu garanaya oo naftiisa u bixiyey waana awsaaf oo magac waliba macno ku habboon oo munaasab ah oo kamaal ah ayuu wataa oo caliim sifatulcilmi buu wataa casiiz sifatulciza ayuu wataa xakiim sifatulxikma walxukm ayuu wataa qadiir sifatulqudra ayuu wataa samiic sifatu samci ayuu wataa wahaakada waxa uu sheekhu yidhi markaa asmaa اllah ilaahay asmaadiisu tacaalaa koreeye aclaamun waa aclaam waa calamyo kuwa ilaahay daatadiisa calam ku ah oo caddaynaya oo tacyiininaya ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisa wa awsaafun waana tilmaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay oo macaani munaasab ah xambaarsan oo wata marka daato waa maa qaama binafsih waxa iskii u taagan baa daata laydhaa wasfina maa qaama bigayrih waxaan isagu iskii u taagnayne dee mawsuufka ku quma waxa uu sheekhu yidhi markaa aclaamun ilaahay asmaadiisu waa aclaam biictibaari dalaalatiha marka la fiiriyo tusinta ay asmaada ilaahay tusinayso cala adaati ilaahay daatadiisa magacaantan ilaahay tusinta ay daatada alle tusinaysay magac u tahay marka la eego waa calam wa awsaafun waa awsaaf iyo sifaat biictibaari maa shay marka la fiiriyo kaasoo dallad ay tusisay hiya awsaaftani calayhi maaga oo min almacaani macaanida ah yacni waa awsaaf asmaadani marka la fiiriyo macaanida ay ku tusisay oo isamka alcaliim waa calam marka laga eego xagga ilaahay daatadiisa uu ku tusinayo waana wasfi marka laga eego sifatulcilmiga uu wato isamkani ilan kullu smin yatadamanu sifa wahiya asmaada ilaahay bilictibaari alawali fiirinta hore sidaa hore marka loo fiiriye loo eego waa xagga daatada eh mutaraadifatun waa mid isfangashan oo iswaafaqsan oo isku mid ah waayo waa lidalaalatiha tusinteeda asmaadan ilaahay ay ku tusinayso calaa musaman waaxidan mid keliya oo lagu magacaabay wahwa kaa keliya lagu magacaabayna allaahu alla weeyaan caza haalibaha oo wajalla weynaaye wuxuu ku yidhi asmaada ilaahay marka sidaa hore loo fiiriyo xagga dalaalada daatada waa isku wada mid oo ma kala duwana waayo waxay ku tusinaysaa mid keliyao loo bixiyo allah subxaanahu wa tacaala waayo asmaada ilaahay kulligeed wada fiiri wada eego yay isam u tahay dee musame keliyoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala samiic isagaa iskale basiir isagaa iskale caliim isagaa iskale xakiim isagaa iskale marka xagga daatada alle marka laga fiiriyo dee waa isku mid waayo musamayaad kala duduwan dee ma tusinaysee musame keliya magac u tahay wa bilictibaari athaani fiirintaa labaad ama ictibaarkaa labaad ee xagga macaanida ah marka la eegana asmaada ilaahay mutabaayinatun waa mid kala fog oo kala duwan waayo waa lidalaalati kulli waaxidin mid walba tusinta uu ku tusinayo oo minhaa asmaada ilaahay ka midihi calaa macnaahu macnihiisa uu ku tusinaayo alkhaasi ee khaaska ahaa waxa uu sheekhu ku yidhi ictibaarka labaad ee xagga macaanida marka la fiiriyana asmaada ilaahay waa kala duwanta oo siday u kala duwan tahay dee mid walba macno gaaroo ku tusinaya mid walba macno gaaroo ka kale aanu ku tusin ayuu ku tusinaya isagaa kuu tusaalaynaya wahyi asmaada ilaahay bilictibaari alawali ictibaarka hore xagga dalaalada daatada marka laga eego mutaraadifatun waa isku mid waayo waa lidalaalatiha asmaada ilaahay tusinta ay ku tusinayso calaa musaman musame keliya oo waaxidin keli ah yacni mid keliyoo lagu magacaabay tusinta ay ku tusinayso waa lidalaalatiha tusinteeda ay ku tusinayso calaa musaman mid lagu magacaabay oo waaxidin keli ah wahwa kaa keliyahee asmaada rabbi lagu magacaabayna allaahu alle weeyi caza haalibaha oo wajalla weynaaye wa bilictibaari athaani ictibaarka labaad sidan labaad marka loo fiiriyana waa xagga macaanida ay ku tusinayse mutabaayinatun waa kala fog tahay asmaada ilaahay oo way kala duwantao isku mid ma aha waayo waa lidalaalati kulli waaxidin mid wal oo minhaa asmaadani ka mid ihi tusinta uu ku tusinaayo calaa macnaahu macnihiisii alkhaasi ee gaarka ahaa dee xagga marka laga eego ictibaarka labaad ee macaanidana way kala duwan tahay waayo mid walba magac gaa wuxuu ku tusinayaa macno gaara wuxuu ku yidhi haddaba falxayo magaca ilaahay ee alxayo waa allaha nool nolosha dhammayska tiran alcaliimu ilaaha subxaanahu wa tacaala cilmiga badan alqadiiru allaha subxaanahu wa tacaala awooda badan alsamiicu allaha maqalka badan albasiiru allaha aragga badan ee wax ka qarsooni aanu jirin alraxmaanu allaha raxmaddiisu ay ballaadhan tahay alraxiimu allaha addoommadiisa u naxariista alcasiizu allaha cizada iyo awoodda iyo khalabada leh ee cidina aanay beegsan karin alxakiimu allaha xukumka iyo xikmaddaba iska leh ee shay walba meeshiisa dhigaya kulluhaa haddaba dhammaanteed asmaadani ilan waa asmaadii ilahay waxaa soo dhammeeyey kulluhaa dhammaanteed asmaa'un waa magacaan limusaman yacni musame u sugan waaxidin oo keli ah wuxuu ku yidhi asmaadaasoo dhammi waa magacaan fara badan oo haddana limusaman waaxidin musame keliya u sugan waay wahwa musamaha kelihi allaahu alle weeyaan subxaanahu nasahnaa oo watacaalaa koreeyi markaa xagga dalaalada daatada marka laga eego dee waa isku mid waayo kulluhaa asmaaun limusamaa waaxid waay waxa uu ku yidhi laakina macna alxayi laakiin magaca ilaahay ee alxayi macnihiisu hayru macna alcaliimi magaca ilaahay ee alcaliim macnihiisa mid ka duwan weeyi wa macna alcaliimi magaca ilaahay ee alcaliim macnihiisuna hayru macna alqadiiri magaca ilaahay ee alqadiir macnihiisa mid ka duwan weeyi wahaakadaa sidaasoo kale weeyaan asmaadii kalena wuxuu ku yidhi iminka asmaadaa aan kuu soo tiriyoo dhammi dee dhinac marka laga eego kulluha asmaaun limusamaa waaxid xagga markaa waa iskaga mid haddana dhinaca dalaaladii macnaha marka laga eego wuxuu ku yidhi dee magaca ilaahay ee alxayu macnihiisu waa ka duwan yahay macnaha uu ku tusinaya alcaliim oo alxayu wuxuu ku tusinaya alxayaat alkaamila allatii lam tusbaq bicadamin walaa yalxaquha zawaal alcaliimna dee wuxuu ku tusinayaa alcilmu ashaamil almuxiiطu bikulli shay aladii lam yusbaq bijahli walaa yalxaquhu nisyaan alqadiirna wuxuu ku tusinayaa dee alqudratu taama awoodda ilaahay ee dhammayska tiranee wax walba uu ku awoodo ku karo ayuu ku tusinayaa marka wuxuu kuu tilmaamay hadda dee asmaadii ilaahay dhinacna inay mutafiq ka tahay dhinacna mukhtalif dhinacii dalaalada daatada iyo musamaha waa ka mutafiq oo dee musame keliyunbay ku wada tusinaysaa ilaahay unbay magac u wada tahay dhinaca kalena way ka kala duwan way ka yani waa waa iska khilaafsan tahay oo xagga macaanida ay ku tusinaysana dee mid walba macno gaaruu ku tusinaya marka wuxuu ku leeyahay unuu kuu balballaadhiyey sheekhu raximahullah in asmaada ilaahay yani waxa weeyaan biictibaari dalaalatiha cala addaat waa mutaraadifa wa biictibaari dalaalatiha cala almacaani alkhaasa waa mutabaayina intaasunbuu kuu sheegaya sheekhu yihi wainamaa qulnaa waxaynu u nidhi uun biannahaa asmaada ilaahay aclaamun aclaam inay tahay calamyo iyo wa awsaafun tilmaamo waxaynu u nidhi asmaa ullaahi aclaamun wa awsaaf asmaada ilaahay waa aclaam iyo sifaad waxaynu u nidhi waa lidalaalati alqur'aani qur'aanku tusinta uu ku tusiyey calayhi arrinkaas qur'aanka ilaahay baa daliilo ah in asmaada ilaahay sifaadna ay wadato macnaha qur'aanku halka uu kaa tusinaya waxa weeye inuu isamkii sifana wato oo isamku aanu calam mujarada ahayn wainamaa qulnaa waxaynu u nidhi uun biannahaa asmaada ilaahay aclaamun inay calamya tahay wa awsaafun sifaat waa lidalaalati alqur'aani qur'aanku tusinta uu tusiyey darteed calayhi arrinkaas kamaa fii qowlihi tacaala sida ku sugan hadalku allah yidhi koreeye wahuwa alghafuuru araxiim wahuwa rabbi alghafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista iyo wa qowlih odhaahda allaahuu yidhi subxaanah wa rabbuka rabbigaa nebi allow alghafuuru waa allaha dembi dhaafista badan durraxmati ee naxariista u saaxiibka ah halkaas yacni waxa uu tilmaamay rabbi allaha raxiimka ihi raxmaddana inuu ku sifaysan yihi wa rabbuka alghafuuru durraxma raxiimku waa raxmadda ka ku sifaysan waxa uu sheekhu yidhi faina alaayata athaaniyata maxaa yeelay aayadda labaad waa warabuka alghafuuru duraxma eh dallad waxay ku tusisay calaa ana araxiima in ilaaha raxiimkii addoommadiisa u naxariistaa huwa allaha raxiimka ihi almutasifu ka ku sifaysan inuu yahay biraxmati naxariista aayaddu waxay caddaysay allaha raxiimkii raxmadna inuu ku sifaysan yihi dee sawtaasi markaa daliilu ma aha asmaa ullaahi aclaamun wa awsaaf waa aclaamo dee waa raxiim ilan raxiim waa calamun cala daat marka waa aclaam waana awsaaf oo dee duraxma raxiimku raxmadda ayuu ku sifaysan yihi marka aayaddu waxay caddaysay dee isamkiina way sheegtay oo waxa weeyaan wahuwa alghafuuru araxiim waa isamkii sifadiina way sheegtay durraxma waxay tusinaysaa markaa isamkii ilaahay calamna inuu yaho raxiim yacni wasfina uu yahay oo raxmaddii uu ku sifaysan yihi marka aayaddu sidaasay daliil ugu tahay iyo waliijmaaci ahli اlugati wاlcurfi waxay ku cadfantahay waliijmaaci yani wainamaa qulnaa biannaha aclaamu waawsaafu lidalaalati اlqur'aani calayh maxaynu asmaada ilaahay u nidhi waa aclaam iyo awsaaf waa qur-aanka tusiyey darteed iyo waliijmaaci ahli lugati waalcurfi iyo kulanka ay ku kulmeen dadka luqada iyo curfiga ehelka u ihi annahu ana alamra washa'na xaalku inuu yahay laa yuqaalu caliim caliim inaan lagu odhan ilaa liman mid mooyaane lahu leh cilmun cilmi walaa samiicun samiicna inaan lagu odhan ilaa liman mid mooyaane lahu uu sugnaaday samcun maqal walaa basiirun basiirna inaan lagu odhan ilaa liman mid mooyaane lahu uu sugnaaday basarun arag wahaadaa kaasina baa sheekhu uu yidhi amrun waa arin abyanu ka cad minan yaxtaaja inuu u baahda ilaa daliilin daliil waxa uu sheekhu yidhi waxaynu u nidhi asmaada ilaahay waa aclaamun wa awsaaf kow horta qur-aankii ilaahay baa tusiyey oo warabuka alghafuuru duraxma iyo wahuwa alghafuuru araxiim dee isamkii iyo sifadiisiiba aayaddii baa sheegtay marka horta qur-aankaa u daliila inay asmaada ilaahay aclaamun wa awsaaf tahay kadaalika wuxuu yidhi caadada dadka iyo ahluluguhu waxay ku kulmeen inaan la odhan caliim ruux cilmile mooyaane samiicna inaan la odhan cid samacla mooyaane basiirna inaan la odhan cid aragle mooyaane taasina waa ka caddahay buu yidhi wax daliil loo doondoonoo loo raadiyo haddaba sheekhu halkan wuxuu ku radiyayaa dee caqiidadii falaasifada iyo muctasilada yacni waa kuwa yidhi waa samiicun bilaa samcin wa basiirun bilaa basarin wa caliimun bilaa cilmin yacni asmaadii ilaahay ayay ka siibeen sifaadkeedii asmaada ilaahay sifaadkii ay wadatay ayay ka siibeenay u diideen marka arrinta noocaasuu sheekhu tilmaamayaa in dee caqliga iyo naqliga labaduba ay diidayaan oo xagga luqada iyo curfiga iyo caqliga haddii laga eego dee maanta ruux indhoolow dam ah miyaa la odhan albasiir waxbaad aragtaa ruux dhegalo oon hadal lahayn asam ah miyaa la odhan samiic waxbaad maqashaa yacni suurtagal ma ah yacni waxaa curfiga iyo luqadaba macruuf ku ah cidda dee wax maqasha ayaa samiic loo bixiyaa cidda wax aragta ayaa basiir loo bixiyaa ayib idan yacni qur'aankiina waa tusiyey in asmaadan ilaahay sifaadkii ay wadato ahlu luqaha iyo curfiga ijmaacoodiina waa tusiyey cidaan sifaadkan lahayn asmaadaa inaan loo bixinayn midda kale waxa macruuf ah oo macluum ah ana almushtaqa daalun cala almushtaqi minhu in yacni isamka mushtaqa ah ee la soo jeexday ila meel baa laga keenay asmaa ullahi mushtaqa asmaada ilaahay jaamid ma aha waa mushtaq meel baa laga soo jeexdo laga keenay marka mushtaqu waxa uu ku tusiyaa had iyo jeer halkii laga keenay mushtaqu minhuga marka imika caliim waa ism mushtaq ah waxaa laga keenay min alcilm wuxuu ku tusinayaa caliim cilmigii laga keenay ila alcaliim waa mushtaqii masderkii oo asalkii ihna waa mushtaqu minhugii marka suurtagal ma aha in caliim la yidhaha biduuni cilmin lianna almushtaqa yadullu cala almushtaqi minhu wuu tusinayaa tusaale ahaan waxay culimmadu yidhaahdaan imika daarib waa isa mushtaq ah maxaa laga keenay min adarb miyaa lagu magacaabi karaa daarib man lam yadrib cidaan waxba garaacin oon darbigii la iman suurtagal ma aha hadda darbigu waa sifadii ama waa masderkii oo daarib darbi baa laga keenay markaa sida aan qofka daarib loo odhanayn darbiba haddaanu ka xasilin ayaan caliim loo odhanayn cidaan cilmi lahayn samiicna loo odhanayn cidaan samci lahayn basiirna aan loo odhanayn cidaan basar lahayn marka had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa asmaa ullaahi mushtaqa wa tashmalu lmushtaqa minhu walaa yuطlaqu lmushtaqu ila cala lmushtaqi minhu asmaada ilaahay waa mushtaq oo waxay koobsanaysaa mushtaqu minhugii laga keeno sifaadkii ah ama masderkii ah mushtaqiina waxaa lagu idlaaqayaa waa caliim iyo xakiim iyo samiic iyo basiire mushtaqu minhugii laga keeno masderkii ah samcigii iyo basarkii iyo cilmigii iyo waxa weeyaan sifaadkii kale waxa uu yihi sheekhu فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة وهي آية اللبات وربك الغفور ذو الرحمة waxay tusisay in ilaaha raxiimki uu yahay ka raxmadda ku sifoobay waxa kaloo inuu nidhi asmaada ilaahay waa aclaamun waa awsaaf iyo weli ijmaaci ahli lugati walcurfi dadka curfiga iyo luqada ehelka u ihi kulanka ay ku kulmeen annahu laa yuqaalu inaan la odhanayn caliimun inaan lagu odhanayn caliim ilaa liman lahu cilmun cidda cilmile mooyaane walaa samiicun samiicna inaan lagu odhanayn ilaa liman lahu samcun cidda maqalle mooyaane oo cid dhegala samiic haddii lagu yidhaahdo de waa khalad walaa basiirun basiirna inaan lagu odhanayn ilaa liman lahu basarun cid wax arkaysoo arag le mooyaane oo cid indhoolo oo dam ah basiir lama yidhaahdo wahaadaakaasina amrun arin weeye abyanu ka cad minan yaxtaaja ilaa daliilin daliil inuu u baahdo arinkaasi waa ka cad yahay wa bihaada kaas aynu soo sheegnay ayaa culima lagu ogaaday baa sheekhu uu yidhi dalaalu man duul baadinimadooda ama lumitaankooda duulkaas ama dadkaasoo sala buu ka siibay asmaa allaahi ilaahay magacaantiisa tacaalaa koreeye macaaniiha macaanideedii ka siibay oo u diiday oo min ahli taciili kuwa taciilka ehelka u ah oo waqaaluu yidhi in allaha ilaahay tacaalaa koreeye samiicun waa samiic bilaa samcin oon maqal lahayn tacala allahu can dalika culwan kabiira wa basiirun weeyi bilaa basarin oon arag lahayn wacasiizun weeyi bilaa cizatin oon cizo lahayn wahaakadaa sidaas oo kale yacnii asmaadii ilaahay bay sugeen sifaadkiina way diideen ay asmaadu wadatay wacalaluu waxay ku cileeyeen daalika arinkaasi waxay ku sababeeyeen bianna hubuuta sifaati in sifaatkaa sugidoodu yastalzimu uu keensanayo tacadud alqudamaa'i qudamada farabadidooda inay farabataan qudamada waxay uga jeedaan tacadud alaaliha yacni ilaahyo badan ayaa ka dhalanaya bay yidhaahdeen waay wuxuu sheekhu yidhi halkaa waxaa ku caddaaday inay lumeen oo ay hanuunkii ka habaabeen kuwa ilaahay asmaadiisa macaanidoodii u diiday ahlu tacdiilka tacdiilku luqatan waa atafriiq madhnaysiin shayga laga madhnaysiiyo maqsuudkiisii istilaax ahaanna tacdiilka waxaa looga jeedaa waa inkaaru maa yajibu lilaahi min asmaa'ihi wa sifaatih in la inkiro oo la diido ilaahay waxa u waajibay ee asmaadiisa wanaagsan iyo sifaatkiisa sare ah waxaan u kala kacayaa tacdiilkaasi tacdiil kuli iyo tacdiil juzi ataciil اlkuli waa kuwa asmaad iyo sifaatkii wada diiday sida jahmiyada ataciil اljuzina waa kuwa sifaatkii iyo asmaadii wax ka mida diiday waxna sugay sida ashaacirada marka dee ahlu tacdiil baa ka dhaxeeya ama si dhammaystiran ha u inkiraan sifaatka iyo asmaada ama badhna ha sugaan badhna ha diidaan markaa sheekhu waxa uu tilmaamay inay hallaabeen oo lumeen kuwa ahlu tacdiilka ee asmaadii ilaahay macaanidoodii u diiday ee yidhi samiicun bilaa samcin wa basiirun bilaa basarin wa casiizun bilaa ciza weliba sheekhu wuxuu tilmaamay waxay arrintaa ku sababeeyeen oo ah haddii sifaad badan la sugo inay ka dhalanayso ilaahyo badan in la sugayo taasina waa jahli iyo caqli xumo iyo aqoon darro waayo mawsuufka keliyihi sifaad tiro badan buu yeelan karaa iminka makhluuq oo kale tusaale ahaan makhluuqa haddaad tahda ninkaasi waa nin dheer oo cas oo buuran ma saddex nin baad sheegtay mise nin keliya un baad tilmaantay de hadda nin keliya un baad tilmaantay isagaa dherarka leh isagaa buurida leh isagaa casaanka leh qof keliya un baad tilmaamaysaa soo ma marka yacni mihaalka waxaad ka fahmaysaa intaan khaaliqaba la gaadhin makhluuqaadkan daciifka ah hal makhluuq inuu yeelan karo hal sifo wax ka badan soo ma intaasoo sifo ayaa lagu sifayn karaa qofka deeqsinimaa lagu sifayn karaa geesinimaa lagu sifayn karaa fariidnimaa lagu sifayn karaa ma arkaysa yani sifaad badan baa lagu sifayn karaa marka calaa kullin yacni intaan khaaliqaba la gaadhin qaacidadoodan waxaa burinaysa mawsuuf keliyihii sifaad badan wuu yeelan karaa haddaba walilaahi almathalu alaclaa laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ilaahay baa sifaadka sare leh makhluuqaadkiisana waa ka nasahan yahay oo cid mathal iyo tusaale la-ah ama shabbahdaa ma jirto haddaba ilaahayna subxaanahu wa tacaala isagoon cidna shabihin cidna aan looga soo tusaale qaadan karin ilaahay isagoo keli ah oo waaxidun laa shariika lah ayuu sifaad fara badan leeyahay taa macnaheeduna ma aha in aaliha badan la sugay ee ilaaha keliya ee waaxidkaee wax la shuraakiya aan u jirin ayaa sifaad tiro badan leh had iyo jeerna waxa la yidhaha karatu sifaat dee tadullu calaa cadamati lmawsuufun soo maha yacni hal mawsuuf inuu sifaad tiro badan oo wanaagsan yeeshaa cadamadiis iyo weynadiisun bay ku tusinaysa bal xataa waxaa la yidhaha karatu lasmaa tadullu calaa sharafi lmusama yacni asmaa tiro badani waxay deliil u tahay ciddani sharafta iyo cadamada ay leedahay oo makhluuqaadku yani waalidku qofka uu jecel yahay intaasoo magac buula baxa soo ma kii caynkanaha kii caynkanaha marka calaa kullin waxaynu ka wadnaa yani asmaada iyo sifaadka oo bataa kama dhalanayso calaa tacadud ilmawsuuf kii la sifaynayey inuu farabatay ka dhalan mayso marka waxaa la yidhaahdaa tacadud sifaat laa yastalzimu minhu tacadud lmawsuuf sifaadku inay farabataan ka dhalan mayso mawsuufkii inuu farabatay oo mawsuufkii oo keli ah ayaa sifaad tiro badan yeelan kara marka qoladan muctasilada ee yidhi haddii sifaad badan la sugo waxa ka dhalanaysa aaliha badan in la sugayo dee caqli xumo iyo cilmi daro ayaa waxa weeyaan ka yeedhsiiso arrintaasi ay deliil u tahay waxa uu sheekhu yidhi marka wa bihaadaa arrinkaasi culima waxaa lagu ogaaday dalaalu man yacni kuwii ama duulkii lumitaankooda duulkaas ama dadkaasoo sala buu ka siibay oo u diiday asmaa allaahi ilaahay magacaantiisii tacaalaa koreeye macaaniiha macaanideedii u diiday kuwaasoo ah min ahli taciil kuwa tacطiilka ehelka u ah ee ilaahay sifaadkiisa inkiraya diidaya oo waqaaluu waxay yidhaahdeen ahlu tacطiilkaasi ina allaha ilaahay tacaalaa koreeye samiicun bilaa samcin waa samiic samacna maleh wa basiirun weeyaan oo bilaa basarin arag la'aan wa casiizun weeyaan bilaa cizatin cizo la'aan wahaakadaa sidaasoo kale weeye tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxay ilaahay ku sheegeen ilaahay waa ka hufan yahay waana ka nasahan yaho waa ka sarreeya yacnii adoon makhluuqah oo daciifah ayaan raalli ka ahayn sifaadkaa haddii laguu diido samciga iyo basarka iyo waxyaabaha la midka ah maxaad u malaynaysaa ilaahii weynaaye khaaliqa ahaa ee cadamada lahaana haddii sifaadkaba loo diido waxa uu sheekhu yidhi wacalaluu waxay ku cileeyeen oo ku sababeeyeen daalika arrinkaasi bianna hubuuta sifaati in sifaadkaa faraha badan la sugidoodu yastalzimu uu keensanayo tacadud alqudamaa'i qudamada kuwii horeeyey ee asaliga ahaa farabadnaantooda macnaha aaliha badan ayaa ka dhalanaysa sifaadka badan waxa uu sheekhu yidhi wa haadihi tani alcilatu ee cilada ah ay ku cileeyeen tacadudu sifaat inay tacadud lqudamaa ka dhalanayso wa haadihi tani alcilatu ee ciladiihi caliilatun iyadaaba bugta waa cilo bugta bal iska badaa inay bugtee mayitatun waa mid dhimatay oo noolaynba ciladani cudur inuu haye iska daaye waaba bakti oo wax nool ma aha waayo ciladani maxay ku noqotay mid meyda oo dhimatoo noolaynba waayo waa lidalaalati samci waxyiga ayaa tusiyey samciga bimacna almasmuuc waa dee kitaabka iyo sunnada ilan waa waxyi mutabaco ilaahay xaggiisa ka yimid oo laga maqlay markaa samciga waxaa looga jeedaa kitaabkii iyo sunnadii waayo waa lidalaalati samci kitaabki iyo sunnadu tusinta ay tusiyeen iyo walcaqli caqliguba tusinta ay tusiyeen calaa bulaaniha ciladaasi buritaankeeda ay burtee ay baailka tahay waxa tusiyey kitaabka qur'aanka iyo caqliga midda kale yani waxyaabaha ku tusinaya inuu ilaahay ka nasahan yahay in lagu in lagu tilmaamo inaanu samci iyo basar lahayn inay waxaasi tahay dacfi iyo nuqsaan ilaahay laga hufayo o laga beri yeelayo nebi ibraahim aabbihii markii uu ku inkirayey sanamka uu caabudaya iyo iyo shirkiga muxuu lahaa yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yuqni canka shaya wuxuu lahaa aabbahayow maxaad ka caabudaysaa waxaan ku maqlay oon waxba arkayn oon wax alla wuxuu kaa taraya aanay jirin if iyo aakhiratoona idan yacnii samci la'aanta iyo basar la'aanta ma nuqsaan baa mise waa kamaal waa nuqsaan asnaamtii iyo mushrikiintii wixii ay ilaahay sokadii caabudayeen ayuu ku tilmaamay maa laa yasmac walaa yubsir dee bal ka waran ilaahii weynaayaad caabudaysa haddaad taa samiicun bilaa samcin wa basiirun bilaa basarin ood sanamkii la sinto tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilahay waa ka nasaahan ama samcu sheekhu wuxuu yidhi markaa arrintaa butlaankeeda waxa u daliila kitaabka qur'aanka ah iyo waxa weeyaan caqliga waxa uu sheekhu yidhi ama samcu waxyigii miyaa kitaabkii daliilka u ahaa baailnimada ciladaa ay muctasiladu keentay samcigii miyaa falianna allaha waxa weeyaan in ilaahay tacaalaa koreeye wasafa uu ku sifeeyey nafsahu naftiisa biawsaafin tilmaamo kaiiratin fara badan maca annahu iyadoo lala qabo tilmaamaha badan in alleh alwaaxidu mid keliya uu yahay alaxadu oo keli ah oo cidi aanay wehelin wuxuu yidhi samcigu waxa weeye falianna allaha in alleh tacaalaa koreeye wasafa uu ku tilmaamay nafsahu naftiisa biawsaafin tilmaamo kaiiratin fara badan maca annahu iyadoo lala qabo tilmaamaha in alleh alwaaxidu alaxad mid keliya uu yahay yacnii rabbi isagoo keliya oo waaxidun laa shariika lah ah ayaa haddana naftiisa tilmaamo badan uu ku tilmaamay faqaala tacaala alla wuxuu yidhi koreeye ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisu nebi allow lashadiidun waa mid daran yacni badshi qabasho daran ayaa ilaahay naftiisa ku sifeeyey innahu alle huwa alle yubdi'u isaga ayaa khalqiga bilaaba wa yuciidu isagaana soo celin doona albad'u walcaada ayaa naftiisa alla uu ku sifeeyey inuu isagu khalqiga bilaabay isaguna soo celin doono wa huwa alle alghafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alwaduudu weeyaan alle subxaanahu wa tacaala alwaduud laba macno ayuu inagu soo maray axsant baaraka allahu fiik wa bimacna alfaacil aw ilmafcuul haddii la yidhaahdo alwaaddu waa ka awliyadiisa iyo addoommadiisa alla jeclaada ee u jacaylka badan leh haddii la yidhaha almawduuduna waa ka la jecel yahay rabbi cinda awliyaa'ih yacni addoommadiisa agtooda ka laga jecel yahay weeyahay oo macnaha addoommadiisaa jecel ay yuxibuhu awliyaa'uhu wa cibaaduh marka wahwa rabbi alghafuuru waa allaha dembi dhaafista badan alwaduudu waa allaha jacaylka iyo mawadada badan marka ama waxaad tidhaahdaa alwaduudu ay ilwaaddu liwliyaa'ih ka awliyadiisa jecel weeyaan rabbi ama waxaad tidhaahdaa almawduudu cinda awliyaa'ih ilaahay waa ka laga jecel yahay awliyadiisa agteeda ee macnaha addoommadiisu ay jecel yihiin macnaha isagaa addoommadiisa jecel ama addoommadiisaa isaga jecel labadaa macnuun bay kala noqonayaan isamka faacil oo bimacna alwaad ah iyo isamka mafcuul oo bimacna almawduud ah dulcarshi ilaahay waa ka carshiga iska leh almajiidu allaha weyn weeye ee sharafta iyo cadamada iska leh facaalun ilaahay waa kii samayn badan limaa yuriidu wax alla wuxuu doono bal hadda eeg imise sife ayaa ilaahay naftiisa ku tilmaamay waa alghafuur waa alwaduud waa dulcarshi ka carshiga iska leh waa almajiid waa facaal hadda ilaahay isagoo keli ah haddana intaasoo tilmaama naftiisiisoo kuma sifayn dee waxay deliil u tahay tacadudu sifaat laa yastalzimu tacadud almawsuuf in sifaadka oo farabataa aanay ka dhalanayn mawsuufkii inuu farabadanayo oo mawsuufkii waa mid keliyo waa rabbi sifaadkiisiina waa fara badan yihi wa qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi sabbix nazah oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan u diidoo ka baryeel nebi muxamedow iyo qof kastoo mukhaaطaboo dee likulli man yaslxu lahu اlkhiطaab oo mukalafow isma rabbika rabbigaa magaciisa ka nasah xumaan oo dhan rabbigaagii alaclaa ee saraynta badnaa ee sifat اlculuwi ku sugnaa laba tafsiir baa ku jiro oo ismida in la yidhaha waa muqxamuun oo halkan waa la soo geliyey yacni tasbiixdu waxaa lagu salidayaa oy toos ugu dhacaysaa rabbi oo sabbix isma rabbik ay sabbix rabbaka rabbigaa nasah oo xumaan oo dhan u diid iyo inaad sideeda u dayso sabbix nasah isma rabbika rabbigaa magiciisa xumaan oo dhan u diid alaclaase waxay labada jeerba sifo u tahay rabbi rabbigii alaclaa ee saraynta badnaa alladii rabbigaasoo khalaqa wax abuuray oo fasawaa simay khalqigiisa si wanaagsan oo qurux badan waxa weeyaan u abuuray fii axsani taqwiim waladii allahaasoo qadara maqaadiirta khalaa'iqdoo dhan qadaray qof walba wuxuu maraya uu mudanaayo oo fahadaa dabeed hanuuniye khalaa'iqda oo masaalixdoodiiyo danahooga adduunye ku hanuuniyey hidaayadani waa hidaayadii caamka ahayd hidaayada caamka aladii acطىa kula shayin khalqahu uma hada alhidaaya alcaama waa in makhluuqaadka lagu ilhaamiye mid walba wixii dan u ah oo neefkii xoolaha mar alle markuu saa u soo dhasho isagoo candhadii naaskii hooyadii ku socdun baad arkaysaa ilmihii yaraa isagoo naaskii hooyadii qabsanaya yacni waxa weeyaan xoolihii iyagoo halka dee dantooda ah ku dhaqaaqaya wixii dhibkooda ana ka baydhaya yacni waa ilhaam dad iyo duunyaba makhluuqaadka in masaalixdoodii la tuso lagu hanuuniyey oo lagu ilhaamiyey waladii allahaasoo akhraja soo saaray almarca doogii ama daaqii xooluhu ay daaqayeenna allaha soo saaray ee fajacalahu dabeed ka yeelay daaqaas intii uu doog cagaaran ahaayoo lagu indhadoogsanaya kadib ka yeelay guhaa'an mid burburay oo dumaya axwaa oo madoobaaday madow ah yacnii dee doogii quruxda badnaa cagaaraa lagu indhadoogsanayay dee maalme kadib muxuu noqonayaa dee wax omas ah oo angegay oo qalalay oo indhaha aanad ku hayn karayn oo cawskaa dee dabayshu ay kala qaadayso wuu qalalaya shaahidku waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa lagu sifeeyey alladii khalaqa fasawaa allaha wax abuuray ee khalqigiisa simay ilan khalqiga yacnii sifaadka ilaahay sida asmaada looga keeno afcaashana waa looga keenaa soo maha oo khalaqa yacni sifadii khalqigii qadara taqdiirkii marka allihii wax abuuray ee haddana khalqigiisa simay ee maqaadiirta khalaa'iqdoo dhan isagu qadaray ee haddana masaalixdooda ku hanuuniyey ee daaqa iyo waxa weeyaan dee cawskii dhulka ka soo saaray ee haddana ka dhigay mid waxa weeyaan baaba'ay oo madoobaaday oo dee abaaroobay yacni waa sifaad tiro badan waxyaabaha ilaahay uu samaynayo marka dee ilaahay isagoo mid keliya ah waaxidun laa shariika lah ayaa intaasoo sife a naftiisa uu ku tilmaamay marka waxay uun daliil u tahay in tacadud الصifaat laa ystalzimu tacadud اlqudamaa siday muctasilada iyo caqlaaniyiinta iyo ahlu tacطiilku yidhaahdeen صifaadka la farabadiyo ama صifaadka tacadudkooga ka dhalan mayso qudamadii ayaa fara badanayso aaliha badan ayaa la sugaya macnaheedu ma aha abix nazh oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan u diidnabi allow iyo mukhaaطab kastow isma rabbika rabbigaa magaciisa rabbigaagii alaclaa ee saraynta badnaa alladii rabbigaagaasoo khalaqa makhluuqaadka abuuray oo fasawaa dabeed khalqigooda simay oo qurxiyey waladii allahaasoo qadara qadaray maqaadiirta khalaa'iqdoo dhan oo fahadaa dabeed ku hanuuniya makhluuqaadka masaalixdoodiiyo danahooga waladii allahaasoo akhraja soo saaray almarca daaqii iyo doogii ay xooluhu daaqayeenna soo saaray oo fajacalahu dabeed ka yeelay intii uu qoyanaa ee uu cagaaraa kadib ka dhigay ka yeelay guhaa'an mid burburay oo baaba'ay axwaa oo madoobaado mugdi madow noqday waxa uu sheekhu yidhi fafii hadihi alaayaat aayaadkan waxaa ku sugan alkariimati ee sharafta iyo karaamada leh awsaafun tilmaamaa ku sugan aayaadkan tilmaamahaasoo kaiiratun fara badan limawsuufin mawsuuf baanay ugu sugan tahay waaxidin keliyahoo rabbi ah intaasoo tilmaama mawsuuf keliyaa le wahuwa allah walam yalzam kamanay dhalan oo kamay laazimin min hubuutihaa sifaatkan sugnaanshahooda tacadudu lqudamaa'i yacnii kuwii hore inay farabateen oo aaliha badan oo qudamayi inay jiraan kamay dhalan marka aayaadkaasi waxay daliil u yihiin tacadud sifaat inaanay ka dhalanayn tacadud mawsuuf wa ama alcaqlu haddaba kaasi waa dalaaladii samcigaoo qur'aankiiya soo maaha dalaaladii caqliguna waata wa ama alcaqlu caqligii miya sida uu tusinayo waa falianna sifaat waayo sifaatku laysat may ahaanin dawaatin daatooyin baa'inatan ka soocan oo ka baxsan min almawsuufi ka lagu sifaynaya mawsuufka ah xataa yalzama ilaa ay ka dhalato ka laasimto min hubuutihaa sugnaanshaheeda atacadud fara badnaani wa inamaa hiya waxay tahay uun sifaadkani min sifaati man mid sifaadkii uunbay ka mid tahay kaasoo itasafa ku sifoobay bihaa sifaadkani fahiya sifaadkani qaa'imatun waxay ku taagan tahay bihi mawsuufka ee kama soocna wa kullu mawjuudin wax kastoo jirana falaa budda lahu waxa lagama maarmaan u ah min tacadudi sifaatihi sifaatkiisu inay farabataan fa fiihi waxa ku sugan wax kastoo jira sifat lwujuud horta sifada jiritaankaa ku sugan oo dee mawjuud kasta muxuu leeyahay sifat lwujuud dee horta wuu jiraa iyo wa kownuhu ahaanshihiisa ayaa ku sugan mawjuud kasta waajib alwujuudi uu yahay jiritaankiisu miduu waajib yahay aw mumkin alwujuudi ama jiritaankiisu miduu suurtagal yahay uu yahay oo jaa'is ah iyo wa kownuhubaa ku sugan mawjuud kasta ahaanshihiisa uu yahay caynan cayn cayntaasoo qaa'iman ku taagan yacni daato ku taagan binafsihi cayntaasoo naftiisa ku taagan aw wasfan ama tilmaan fii hayrihi hayrkii ku sugan waxa uu sheekhu yidhi caqliga daliilka uu ku tusinayaana waxay tahay dee horta sifaadku daatooyin mawsuufka horta ka soocan ma aha oo xagga makhluuqa aynu garanana haddaynu tusaale ka soo qaadanno dee markii qofkii aynu ku sifaynaynay dherar ama qurux iyo wax lamid ah sifaadkani qofkan lagu sifaynayo ma daato ka baxsanoo garab socotaa oo isagiina halkan u maraya dherarkii iyo quruxdii iyo buuridiina halkan ay marayaan mise qofkan uunbaa sifaadkani ku sugan yihiin macnuhu waxa weeye sifaadku daatooyin mawsuufkii ka baxsanoo barbar socda ma aha ee waa sifaad ku qumay oo ku taagan mawsuufkan lagu sifaynayo laftooda hortaasi waa qodob dee mar hadday sifadii mawsuufka ku sugan tahay dee horta tacadud ka dhalan maayo waayo wax barbar socdo maahee isagii unbaaba la tilmaamaya marka waxa uu ku yidhi ciddan ku sifowday sifaadkeedii un weeyaan oo fahiya qaa'imatun bihi isagaabay ku taagantahe ma garab socoto waxa uu tusaale u soo qaatay wuxuu yidhi wax kastoo mawjuudoo jira in sifaad badan u yeeshaa waa daruuriba hadda kulli mawjuud dad iyo dunyaba sifaad badan inuu yeeshaa waa daruuri tusaalehaan wuxuu ku yidhi wax kastoo jira horta sifatulwujuud waa u daruuri soo maaha inuu jiro haddana jiritaankiisaasi inuu waajib alwujuud yahay iyo inuu mumkin alwujuud yahay labadaa midunbuu noqonaya soo maaha waajib alwujuud waxaa la yidhaahdaa ma laa yutasawaru fi lcaqli cadamuhu ka wujuud illaah waxaan caqliga lagu sawiran karin cadamkiisa iyo la'aantiisa sida ilaahay jiritaankiisa oo kale waajib alwujuud baa la ydhaha waayo cadamkiisa lama sawiran karaba mumkin alwujuudna waa waxa jiritaankiisa uu jaa'iska yahay waa la heli karaa wuu jiri karaa laakiin daruuri ma aha oo waxa weeyi maa yutasawaru fi اlcaqli wujuuduhu wa cadamuhu ka saa'ir اlmakhluuqaat macnaha waxa caqliga lagu sawiran karo inuu jiro iyo inaanu jirinba sida makhluuqaadka dee makhluuqu waanu jiri karaa waana la waayi karaa sooma haddaanu ilaahayba jirsiin miyuu jiraya makhluuqu idan horta mawjuud kastaa sifat اlwujuud buu leeyahy kow wujuudkiisiina ama waa waajib alwujuud ama waa mumkin alwujuud dee ilaahay waa waajib alwujuud laakiin wixii ka soo hadhay waa maxay mumkin alwujuud haddana sifada kale daruurigii waxa weeye mawjuud kasta ama waa cayn iyo daato iskeed u taagan ama waa sifo hayrkeed ku qumaysa waa labadaa midun macaanidan imika dherarka gaabnida buurida quruxda casaanka waxaasi ma wax gaar u taagan baa mise wax mawsuuf ku qumaya waa macaani mawsuufka ku qumayso dee gaar uma taagna soo maaha laakiin qofka bani aadamkii insaankii dadkii xayawaanaadkii dee waa daatooyin iskood u taagan soo maaha idan mawjuud kastaana ama waa daato qaa'ima binafsiha iskii u taagan ama waa wasfi aan iskii u taagnayn hayrkii ku qumaya idan mawjuud kasta maxaa laga maarmaan ku noqday dee saddexdaa wasfi miduunnu yeesho soo maaha waa mawjuud waa waajib ama mumkin wujuudkiisu waa cayn iskeed u taagan ama wasfi hayrkii ku qumaya saddexdaa mid ka bixi maayo marka taa tusaale wuxuu uga soo qaatay caqli ahaan dee mawjuud kasta inay sifaadkiisu tiroobaan oy farabataan waaba daruuri tacadudkaa iyo tira badnaantaasina kamay dhalan in waxa weeyaan mawsuufkii u farabatay kamay dhalan waxau yihi waa mal caqlu caqligii miyaa sida uuu tusinayo sifaadkoo bata mawsuufkoo bataa inaanu ka dhalanayn waa falianna sifaat waayo sifaatku laysat may ahaanin hiya sifaatku dawaatin daatooyin may ahaanin daatooyinkaasoo baa'inatan ka baxsan oo ka soocan min almawsuufi mawsuufkii xataa yalzama ilaa uu ka laasimo min hubuutiha sifaatkaa sugnaanshahooda atacadudu farabadnaani ilaa ay ka dhalato wa inamaa hiya waxay tahay uun sifaatkani min sifaati man mid sifaatkii unbay ka mid yihiin kaasoo itasafa ku sifoobay biha sifaatkani fahiya sifaatkani qaa'imatun waxay ku taagan tahay bihi mawsuufkaas wkulu mawjuudin wax kastoo jira falaa budda lahu waxaa laga maarmaan u ah min tacadudi sifaatihi sifaatkiisu inay farabataan fa fiihi waxa ku sugan sifat lwujuudi jiritaanka sifadiisa iyo wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay waajib alwujuudi jiritaankiisu miduu waajib yahay aw mumkin alwujuudi ama jiritaankiisu miduu suuroobo uu jaa'is yahay iyo wa kownuhu ahaanshihiisa ayaa ku jira uu yahay caynan cayn qaa'iman taagan oo binafsihi naf ahaantiisa ku taagan daato iskeed u taagan oon cid kale u baahnayn aw wasfan ama sifo uu yahay fii hayrihi hayrkii ku taagan oon iskii u taagnayn wa bi haadaa kaasi ayaa sheekhu yidhi aydan lagu noqoya mar labaad culima waxaa la ogaaday ana adahra yacni arrintaa waxaa lagu ogaaday ana adahra in dahrigu waa zamanka eh laysa inaanu ka mid ahayn min asmaa illaahi ilaahay asmaadiisa tacaala koreeyi lannahu maxaa yeelay dahrigani ismun ism weeyaan jaamidun oo qalalan oo jaamid ah oo ism mushtaqoo meel laga soo jeexday oo meel laga keenay maahe waa jaamid wax macnaa aan xambaarsanayn oo laa yatadamanu ma koobsanayo macnan macno ma koobsanayo dahrigu macnahaasoo yulxiquhu haleeshiya bilasmaa'i alxusnaa magacaanta ilaahay ee wanaagga badan waliannahu maxaa yeelay dahrigu ismun magac buu u yahay lilwaqti wazamani waqtiga iyo xilliga ayuu magacu yaho addahru waa xilliga ama waqtiga ay afcaasha iyo acmaasha addoommadu dhexdiisa dhacaan qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa koreeye can munkiri اlbacثi kuwii isa soo saaridda dambe dafirsanaa ee diidanaa waxa alla uu yidhi kuwaa isagoo ka warramaya hadalkoodii wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaasi maa hiya tani may ahaanin ilaa xayaatuna dunya noloshayadii adduunyada mooye wax kalaba may ahaanin oo namuutu waanu dhimanaynaa wanaxya waananu noolaanaynaa qaarkayana way dhimanayaan kuwo kalena way dhalanayaan uun wamaa yuhlikunaa namana halaagayo ila dahru zamanka mooye waa nimanka dahriyiinta la yidhaahdo dee ilaahay ba aan aqoonsanayn waxay yidhahdeen waxaana baabi'inaya waa zamanka iyo wakhtiga uunoo qaarna way dhalanayaan qaarna way dhimanayaan yuriiduuna waxay uga jeedaan ila dahruda waxay dee uga jeedaan muruura alayaali waalayaam yacni maritaankaa iyo socodkaa habeenada iyo maalmahay uga jeedaan ilan dahri ilaahay hadday uga jeedaan maxaaba la odhan lahaa hadday ila dahri uga jeedaan ee ila allaahu dee waaba sax bay noqon lahayd sooma cidda halaagaysee dee baabi'inaysa yacni waxa weeyaan dee almuxyi walmumiit waa allah laakiin iyagu ilaahay ugamay jeedine wakhtigun baana baabi'inaya bay yidhaahdeen oo qaarna way soo dhalanayaan qaarna way dhimanayaan waay sheekhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa lafdiga addahru inaanu ilaahay asmaadiisa ka mid ahayn waxaanu ku cileeyey waxaanu uga mid noqon dahrigu asmaada alleh waayo asmaada ilaahay waxaynu soo sheegnay inay tahay mushtaq inay tahay aynu soo sheegnay dahrina mushtaq ma aha oo macno uu xambaarsan yahay iyo meel laga keenay maba jire eh dahri waa jaamid horta mar hadduu jaamid yaho mushtaq aan u ahayn wax uu ku mutaysto inuu ka mid noqdo min asmaa'i illaahi alxusnaa ma haysto dahri ta labaad dahrigu waxa uu magac u yahay xilliga iyo wakhtiga marka waxa kaluu sheekhu daliil u soo qaatay aayaddan inaan dahrigu ism ilaahay ahayn oo kuwa dahriyiintii dee markay leeyihiin wamaa yuhlikunaa ila dahru dee zamanki iyo wakhtigunbay u jeedaan ilaahay uma jeedaan faama qowluhu odhaahdiisuu yidhi miyaa nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala allahu alla wuxuu yidhi caza qaaliba wajalla weynaaye yu'diinii waxa idhibaya ibnu aadama ina aadam waa idhibaya yasubu wuxuu caayayaabaa alla uu yidhi addahra zamanka wa ana aniguna addahru ay muqalibu dahri zamanka iyo wakhtiga ka bedbedelaye gedgediyaye yacni ku tasarufayaan ahay biyadii gacantayda ayuu ku sugan yahay alamru arrinka iyo taladu oo uqalibu aniga ayaa rogrogayo oo bedbedelaya alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintiiba wuxuu yidhi xadiidkaas xadiisulqudsiga ee alla uu yidhi ina aadam waa idhibayaa waayo wakhtiga ayuu caayaya ka wakhtiga bedbedelaya ee rogrogaya ee kolba wakhti soo gelinayaana waa aniga yacni hadalkaas yani waxa weeyaan alla uu yidhi falaa yadullu ma tusinaya baa sheekhuu yidhi calaa ana dahra in dahrigu uu yahay min asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisa tacaala koreeye yacni xadiidkani daliiluma aha dahrigu inuu yahay min asmaa'i illaah oo waayo wadalika kaasina haabitun waa sugan yahay inaanu dahrigu asmaada ilaahay ka mid ahayn waayo wadalika ana aladiina in kuwa yasubuuna dahra yacni kuwa wakhtiga caayaya inamaa yuriiduuna waxay u jeedaan uun azamaana wakhtiga alladii wakhtigaasoo huwa isagu maxalu lxawaadii dhacdooyinka maxal iyo meel u ah yacni goobta ama meesha ay dhacdooyinku ku dhacaan dee waa zamanka dhexdiisa marka kuwa dee wakhtiga caayaya ilan waxaa laga yaabaa inaad sanadkani waa sanad xun waa maalin liidata waxa inay dadka qaar yidhaahdaan marka dadka zamanka caayaya ilaahay ma uma jeedaan inay caayaane waxay u jeedaan inay wakhtigaa xawaadisu ay dhacayso ay caayaan oo xilligay u jeedaan laakiin ilaahay uma jeedaan fayakuunu waxa uu ahaanaya macnaa qowlihi hadalkii alla uu yidhi wa ana dahru maa fasarahu wuxuu ku fasiro oo biqowlihi odhaahdiisa alla uu yidhi biyadi alamru gacantaydaa arrinku ku jiraa oo uqalibu leyla waannahaar aniga ayaa habeenkiiyo maalintiiba bedbedela fahwa alle subxaanahu nasahnaaye khaaliqu dahri waa ka zamanka isagu abuuray iyo wamaa fiihi dhexdiisa waxa ku suganba waqad bayana alle wuxuu caddeeyey annahu alle yuqalibu leyla waannahaara habeenkiiyo maalintaba inuu isagu bedbedelo wahumaa habeenkiiyo maalintuna addahru dee waa zamankii iyo xilligii walaa yumkinu mana suurowdo an yakuuna inuu ahaado almuqalibu ka wax bedbedelaya bikasri laami laamta hoos dhowgeeda la akhriyo waa isamkii faacile huwa isagu inuu ahaadaa ma suurtowdo almuqalabu ka la rogrogayo waa zamankii eh bifatxihaa kordhogeeda la akhriyo waa isamkii mafcuule wa bihaadaa arrinkaasina tabayana waxaa ku caddaaday annahu ana alamra washana inuu xaalku yahay yamtanicu inay mamnuuc tahay oonay suurtogelayn an yakuuna dahru inuu zamanku noqdo fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa muraadan mid looga jeedo bihi dahriga allahu alle looga jeeda tacaala koreeye sheekhu wuxuu kusoo gebagabeeyuu kusoo gunaanaday lafdiga addahru ilaahay asmaadiisa ka mid ma aha inaanu ka mid ahayna wuxuu ku cileeyey waayo waa isam jaamida oo wax macno ah oo uu xambaarsan yahay aanu jirin waxaa kaloo sheekhu uu ka jawaabay shubhada odhan karta ee culimmada qaarkoodna ay ku khaldameen xadiisulqudsigan yu'diinii ibnu aadam yasubu dahra wa ana dahru inaan macnaha loo inaanu xadiidkaasi daliilu ahayn dahrigu inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni asmaadiisa isam ka mid ah macnuhuna inaanay ahayn inuu alla leeyahay ana dahru anaa zamankii ah ee alla wuxuu uga jeedaa wa ana dahru ay muqalibu dahri ka wakhtiga iyo zamanka badbedelaya ee rogrogaya ee kolbo wakhti soo gelinaya ayaan ahay ilan wakhtigu isagu isma badbedelee talada iyo tasarufka ilaahay buu isku badbedelaa oo uu ku soo galaa kuna baxaaye waxaana sheekhu uu tilmaamay wa ana dahru macnaheedu inuu yahay muqalibu dahri xadiidka lafteeda xadiidka laftiisaa fasiraya oo wa ana dahru maxaa ilaahay ku xujisiyey xadiisulqudsigaa biyadi اlamru uqalibu leyla wاnahaar marka wa ana dahru maaha ta'wiil ee tafsiirkiisii xadiidka laftiisuu ku sugan yihi waayo xadiidka laftiisii ayaa xadiisulqudsiga alle wuxuu ku yidhi biyadi اlamru uqalibu leyla wاnahaar talada anaa iska lahoo habeenkiiyo maalintaba anaa badbedelayo kulba mid soo gelinaya marka taasi waxay daliil u tahay wa ana dahru maqsuudkeedu inuu yahay ka wakhtiga ku tasarufayee badbedelayaan ahay ee macnaheedu ma aha anaa wakhtigii ah ta labaad waxaanay u suurtoobin inuu macnuhu noqonayo anaa dahrigii ah taasi waxay mustaxiil ku tahay oo aanay u suurtoobayn ilaahay soo muu odhan anaa wakhtiga badbedelayoo rogrogaya miyay suurtagal tahay kii rogrogayey ka la rogrogaya inuu noqdo waa halka uu yidhi laa yumkin an yakuuna almuqalibu huwa almuqalab almuqalib waa ka wakhtiga rogrogayo waa rabbi almuqalabna waa ka la rogrogayo waa wakhtiga kii wax rogrogaye badbedelayey kii la badbedelayo zamankiiya inuu noqdo dee suurtagal maaha waa mustaxiil midda kale khaaliqu inuu makhluuq noqdaa ma suurtoodo zamankuna de waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay wajacala aulumaati waannuur wa huwa aladii khalaqa alleyla waannahaar waashamsa waalqamar kullun fii falakin yasbaxuun yacnii ilaahay isagaa habeenkiiyo maalintiiyo makhluuqaadka abuuray marka habeenkiiyo maalintii makhluuqa ahaa dee ilaahay ma noqon karo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas yacnii wakhtiyada iyo maalmaha ka rogrogaya bedbedelaya ee kolba wakhti iyo waaye inoo soo gelinaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtigu isagu isma wato culimmadu haddaba waxay tilmaameen cayda zamanku saddex bay u qaybsantaa inay tahay mujarad alkhabar yacni warramid aad ka warramaysa uun wakhtigan aad la kulantay laakiin inaad wakhtiga caayin tusaale ahaan haddaad tidhaahdo maanta aad baan u daalanahay ama aan u yaro kululaaday oo yacni cadeedda aada u kululayd haddaad uga jeedda uun inaad ka warbixiso dee jawigu maanta inuu diiranaayoo kululaa dee taasi waa jaa'is oo dhibaato ma leh leanna waxaad ka warrantay uun maanta ma qabow bay ahayd mise kulayl marka wakhtiga mujaradulkhabar haddii laga warramo wixii jira inuu kulul yahay inuu qabow yahay inay abaar tahay inay barwaaqo tahay khabarku dhib ma leh laakiin yacni markaad zamanka caayayso haddaad u caayayso wakhtigani inuu isagu yahay kii waxan keenay hadday dhibaata kugu dhacday wakhtiganiba inuu kugu riday haddaad u ictiqaadsantooda u caayayso dee taasi waa shirki iyo gaalnimo waayo xaqiiqa ahaan ka dhib iyo dheefba keena waa allah maha wakhtiga haddaad laakiin zamanka u caayayso ka dhibaatada keenay adoo ictiqaadsan alle inuu yahay laakiin maadaama zamankan dhexdiisa dhibaatada kugu dhacday haddaad u caayasana waxay noqonaysaa shay muxaram ah ood ku dambaabayso laakiin gaalnimo ma aha khulaasadu markaa waxay tahay uun addahru laysa min asmaa'i illaahi tacaala wa ana dahruna waa ay muqalibu dahri xadiidka aakhirkiisa ayaana fasiraya waxa uu sheekhu yidhi markaa wa bihaada arrinkaasi aydan lagu noqoya culima waxa lagu ogaaday ana dahra in zamanku laysa inaanu ahayn min asmaaءi اllaah ilaahay asmaadiisa inaanu ka mid ahayn tacaala koreeye liannahu maxaa yeelay dahrigu ismun jaamidun waa ism qallalan oon mushaq ahayn oo laa yatadamanu aan koobsanayn macnan macno yulxiquu haleeshiinaya bilasmaa'i alxusnaa asmaada ilaah iyo wanaagga badan waliannahu maxaa yeelay dahrigu ismun ism weeyi oo lilwaqti wazaman waqtiga iyo xilliga ayuu magac u yahay qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaala korreeye can munkiri lbacthi isa soo saaridda kuwii dafirayee diiddanaa isagoo ka warramayo waxa alla uu yidhi waxay yidhaahdeen kuwaasi wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya tani may ahaanin ilaa xayaatuna addunya noloshayadii adduunyada mooyaane namuutu waanu dhimanaynaa oo wanaxya waananu noolaanaynaa wamaa yuhlikunaa namana halaagayo ila dahru zamanka iyo wakhtiga mooyaane yuriiduuna waxay uga jeedaan muruura alayaali waalayaam maritaanka iyo socodka habeenadiiyo maalmahay u jeedaan faama qowluhu odhahdiisii miyaa nebigu yihi sal ly slam qaala allahu alla wuxuu yihi caza khaalibha wajalla weynaaya xadiisulqudsiga yu'diinii waa i dhibayaa ibnu aadama ina aadam waa i dhibayaa waayo yasubu wuxuu caayayaa addahra zamanka wa ana aniguna addahru ay muqalibu dahri ka zamanka iyo wakhtiga bedbedelaya ee ku tasarufaya ayaan ahay haddaan alla ahay biyadii gacantayduu ku jira alamru arrinka iyo taladu uqalibu leyla wاnahaar habeenkiiyo maalintaba anaa gadgadiyayo bedbedelayo kolba mid soo gelinaya falaa yadullu xadiidkaasi ma tusinayo calaa ana dahra in dahrigu min asmaaءi اllahi asmaada ilahay uu ka mid yahay tacaala koreeye wadaalika kaasina inaanu tusinayn waxa weeyi waayo ana aladiina kuwa yasubuuna dahra wakhtiga ama zamanka caayaya inamaa yuriiduuna waxay u jeedaan un azamaana wakhtiga alladii wakhtigaasoo huwa isagu maxalu lxawaaditi dhacdooyinka maxal iyo goob u ah yacnii zamankaas ay dhacdooyinka iyo dhibaatooyinku dhexdiisa dhacayaan ayuunbay u jeedaan ee laa yuriiduuna allaha alle uma jeedaan tacaala koreeyi fayakuunu waxau ahaanaya macnaa qowlih hadalkii allahuu yidhi macnihiisu wa ana dahru maa fasarahu wuxuu ku fasiray biqowlihi odhaahdiisii alla uu yidhi biyadi alamru gacantaydaa arrinku ku jiraa oo uqalibu leyla waannahaar habeenkiiyo maalintiiba anaa badbedelaya fahuwa rabbi subxaanahu ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye khaaliqu dahri zamanka ka abuuray weeyi iyo wamaa fiihi waxa dhexdiisa ku suganba waqad bayana wuxuu caddeeyey alleh annahu rabbi yuqalibu leyla waannahaar habeenkiiyo maalintaba isagu inuu bedbedelo wahumaa habeenkiiyo maalintu addahru waa zamankii walaa yumkinu mana suurowdo an yakuuna inuu ahaado almuqalibu bikasri laami ka wax bedbedelaya waa rabbiye huwa isagu inuu noqdo almuqalaba bifatxiha ka la bedbedelayo waa zamankiiya suurtagal ma aha yacni khaaliqi makhluuqi inuu noqdaa waa mustaxiil ma suurowdo wa bihaada arrinkaasi tabayana waxaa ku caddaaday annahu yamtanicu inay mamnuuc tahay an yakuuna dahru inuu dahrigu ahaado fii hada alxadiidi xadiidka muraadan mid looga jeedo bihi isaga allahu alle tacaala koreeye halkaa waxaa ka caddaatay inay mamnuuc tahay xadiidkaa in looga jeedo dahriga allah oo arrintaasi aanay suurtoobayn wallahu aclam